in ka badan kun iyo saddex boqol oo arday oo ka qalin jibisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda joobkay ayaa xaflad loogu qabtay tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda madax ka socotay maxkamadaha dalka xildhibaano wasiiro mas-uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka banaadir bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha jaamacadda joobkay cabdicasiis caagani ayaa ka warbixiyey habka ay wax kusoo barteen ardayda loo qabtay munaasabadda tobanka dufcadood ee maanta tii ugu dambaysaan aan u dabaaldegayna dhammaantood inay yihiin arday si minxaa oo bilaasha oo waxbarasho firiya wax ku soo bartay iyadoo sanadkan laba kun labaatan iyo afar jaamacaddu ay qaadatay dufcadii afar iyo tobnaad oo si bilaash ah oo scholarship oo wax aad u yaro imtixaanaadka la xiriira ardayda ay bixinayaan inay jaamacaddu ay ka mid ahayd runtii ahdaaftaas ay degsatay in qoys kasta iyo guri kasta iyo qof kasta tuulo kasta iyo gobol kasta iyo caasimad kasta iyo waddan kasta uu joogo in aan gaarsiino knowledge disseminationka waxbarashada jaamacadda ka baxdo oo isugu jirto online-ka fulltimeka bartitimeka iyo qeybaha kala duwan ee jaamacadda
xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka jaamacadda joobkay iyagoo ardayda kula dardaarmay in waxbarashadooda sii wataan aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa macallimiinta maamulka waalidka iyo dhammaan qof kasta oo kaalin ku lahay ardadaas maanta inay soo gaaraan maamuuskan qaran ee maanta ayaga loo dabaaldegay waxaan marka hore idin leeyahay hambalyo anoo ku hadlaya afka macallimiinta jaamacadda dadaalkii iyo juhdigii aada soo bixiseen maanta ayaan markhaati ka nahay in midho dhalkiisii aad guranaysaan waxaan idin leeyahay dadaalka halkaas kasii laba jibaara jaamacaddu sidoo kale guulo ayay gaartay oo ah in maanta ay qalin jibinayaan difcaddii saddexaad ee bost graduate ka baxay ee ku dadaala waalidkii idin soo barbaariyeyna qeybbaynu ka qaatay in aad heerkan soo gaartaa ayagana ee culayska laga qaado jaamacadda joogkii muddo labaiyo toban sano ama kow iyo toban sano dalkan ka soo shaqaysay horumarinta dhaqandhaqaalaha dalka ee lambaron ka tahay in arday la soo saaro maxaa la yidhahdaa guddoomiyaha jaamacadda iyo bahdiisaba iyo bulshada ka qalajibinaysa jaamacadda ama ka qanbadalinaysa maanta inaan dhacno dadaalkiina iyo maxaa leedaha jugdigii dheeraa aad soo gasheen waxbarashaduna sidaa ogtihiin waxaa laga keenay meel fog oo ay ka mid tahay inaanay jiri jirin xitaa dugsiyo dhexe iyo dugsiyo hoose midna dadka u istaaga waa bahda waxbarashadae maanta ay ka mid yihiin macallimiinta iyo maamulka jobkey ee u istaagay inay bal horumariyaan ardaydina mustaqbal u abuuraan waa ugu hambaryeynayaa idinkan dadkii bedeli lahayaa tihiin ha dhayalsanina waxbaa barateen in ku dhow kun iyo saddex boqol iyo konton arday waa layidhi jaamacadda joobkay waa ay ka qalin jibinaysaa maanta qeybaha kala duwan ee dufcadaha darajooyinka kala duwan ee jaamacaddu ay bixinaysay safarkaas arday walba oo qeyb ka ahaa gabar iyo wiil maanta waxay caddaynaysaa dadaalkiinu inuu midho dhal noqday sidoo kalena jaamacadda garab istaageedu maanta faa'iido badan aad aad ka hesheen jaamacadda joobkay ayaa sanad kasta waxaa ka baxo arday badan kuwaasi oo wax ku barta xarumaha kala duwan ee ay ku leedahay magaalooyinka dalka